alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wcalى aalih صaxbihi wslma tasliima kaiira allahuma اnfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma waxaynu ku dhex jiray baabu lmubaadarati ila alkhayraat alkhaamisu xadiidka shanaad can anasin anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu e ana rasuula allah rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama akhada wuxuu qaaday sayfan seef buu qaaday yowma uxudin maalintii uxud ayuu seef qaaday fa qaala wuxuu ihi man ya'khudu minii haadaa seeftan yaa iga qaadanaya si macni uu ugu dagaal galo waxaa halkaa laga qaadanayaa imaamka iyo qaa'idku in ciidankiisa iyo asxaabtiisa uu ku booriyo jihaadka iyo daacada fabasatuu aydiyahum gacmahooda ayay u soo fidiyeen kullu insaanin minhum qof kasta oo iyaga ka mid yaquulu wuxuu lahaa ana ana aniga ayaa qaadanaya siday daacada iyo khayrka ugu degdegayeen baa halkaana laga qaadanaya qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi faman ya'khuduhu yaa ku qaadanaya bixaqihi xaqiisa yaa ku qaadanaya shardi buu leeyay yaa sharadkiisa ku qaadanaya yani mid la iska qaadanaya un maahe shardi baa jira yaa xaqiisa ku qaadanaya fa axjama alqowmu raggii baa markaa arrintii dib uga joogsaday seeftii inay qaataan bay markaa ka maageenoo dib bay uga joogsadeen fa axjama alqowmu qoomkii baa ka maagay sababtay uga maageenna fulaynimo may ahayn ee waxay ahayd markaa xaqa ama shardigaasi inay sidiisa uga markii la sheegay bay dib uga markaa joogsadeen oo ay yidhaahdeen wallaahi mar haddii shardi ku xidhan yahay yani ha ku dhiiranina sababtay markii hore gacmaha ugu soo fidiyeenna waxay ahayd waxay doonayeen intay qaataan inuu dabadeetano qofka qaataa inta taagtiisa uu ku dagaalamo laakiin markii shardi lagu xidhay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi yaa xaqiisa ku qaadanaya ayaa dib looga maagay fa qaala abu dujaanata saxaabigii la odhan jiray abu dujaana radia allahu canhu ayaa yidhi ana akhudhu anigaa ku qaadanayo bixaqihi anaa seefta xaqiisa ku qaadanaya fa akhadahu wuu qaatay fa falaqa bihi seeftii wuxuu ku jeexjeexuu ku duldilaaciyey haama lmushrikiina maskaxihii ama madaxyadii mushrikiinta mushrikiintiibuu madaxyadoodii sidaa ugu jeexjeexay oo uu ku falfalleedhay macni waxa weeye uu la dhacay kullaayi rawaahu muslim ismu abi dujaana simaak ibnu kharashaa la odhan jiray qowluhu axjama alqowmu ay tawaqafuu way ka joogsadeen wey wafalaqa bihi ay shaqa uu ku jeexjeexay haama lmushrikiina ay ru'uusahum madaxyadooda wey oo haam waa jamcu haama haamadina waa madaxi wey geesinimada saxaabiga abu dujaana la odhan jiray ayaa laga qaadanayaa iyo in markaa khayrka loo degdegiyo daacada fursadda khayrkana laga faa'iidaysto oo aan la dayicin asaadisu can الzubayr bni cadiyin waxaa laga wariyey aلzubayr bni caday oo taabici ahaa qaala anahu qaala inuu yihi ataynaa waxaanu u nimi anasa bna maalikin anaskiini maalik radia allahu canhu washakownaa ilayhi waxaanu uga cabanay maa nalqaa min alxajaaj waxaanu kala kulmayno ninkii la odhan jiray alxajaaj ee dee macnii dhibaato iyo tacdiib iyo gardarre iyo dulmi ah waa alxajaaj ibnu yuusuf athaqafi ninkii la odhan jiray isagu markaa dee waddankao dhan amiiruma wada ahayne waa laga sarreeyey ciraaq meesha la idhaa buu haystay daalim baanu ahaa nin dulmi badan oo aad dadka u laaya ayuu ahaa markaa ninkaa dhibaatada ay kala kulmayaan ayaanu uga cabanay buuhi faqaala wuxuu ihi isbiruu sabra iska sabra fainahu laa ya'ti xaalku wuxuu yahay inaanu imanahayn zamaanu wakti ilaa hadduuse yimaado waladii bacdahu sharu minhu ka kasii dambeeyuunbaa ka shar badan xataa talqow rabbakum ilaa rabbigiin aa kala kulmaysaan oo aa ka dhimanaysaan ama ilaa qiyaamuhuba ka dhacayo samictuhu waxaan ka maqlay hadalkaasi min nabiyikum nabigiina ayaan ka maqlay sala allahu alayhi wasalam rawaahu lbukhaari imaamu lbukhaari baa wariyey kayrkiina waa soo saaray marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa alrujuucu ilaa ahli lcilmi araasikhiina cinda nawaasil nawaasisha iyo umuurta waaweyni markay yimaadaan iyo mar walba in loo noqdo ahlulcilmiga iyaga masaa'ilka iyo fataawaha la weydiiyo waxaa kaloo laga qaadanayaa masaladii axaadiidtan hore aynu usoo maray dulmiga iyo dhibaatada dadka kaga timaada dadka madaxda ah ee dalamada ah ee dhibta badan ee dariiqa lagu daweynaya waa in la yska sabro ilaa ilaahay jala wacalaa uu soo hadaynayo qofka ah ama uu dadka dhaafinayo isbiru sabra axaadiidtan hore aynu ugu soo maray sidaasaana had iyo jeer ahlulcilmigu marka la wax la weydiiyo gaar ahaan masaa'ilka waaweyn ee masiiriga ah dariiqa sharciga ah ee wanaagsan ee xikmadda leh badbaadadu ku jirto ee dadka u tilmaamaya halka dadka aan ahlulcilmiga ahayn marka loola noqdo masaa'ilkan ee xamaasadda faariqa ahi ay ka buuxdo meel kale ay waxa weeye farta ku fiiqayaan oo arrintaa dabadeeta dhibaato ay ka imanayso wakti ma jiro ilaa ka ka dambeeyuunbaa kasii shar badan markaa macnuhu wuxuu dhacayaa waktigan aa ka calaacalaysaan macnii waxa weeye waktiyada kasii dambeeyaa ka dhib badane haddaa hadda cabanaysaan ama calaacalaysaan way kasii dari doontaaye imika dadaalo oo waxa weeye fursadda iyo khayr wixii a haysaan ka faa'iideeya wey shakina ma laha oo dee markaa saxaaba saxaabadii bay wax ka joogeenba oo anas baa joogay soo maha oo saaxiibkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadii kalea wax ka noolaayeen laakiin dee way ka sii dartay oo saxaabadii way madheen soo maha waay marka xadiidku waa sharax dheer buu leeyahay isagoo kooban fatxulbaariga ayaa biidn illaahi tacaala ka muraajacayn doontaa oo waxaa jira ishkaallo dhowrahoo la soo arooriyey oo waxaa ka mid a in la idhaahdo rasuulku sidanuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarna waxaa la arkay iyadoo waktigii ka dambeeyey uu ka fiican yahay tusaale ahaan oo wakti baa daalim baa soo maraya dadka gumaadaya oo dhib badan waxa ku xigaya ama ka dambaynaya nin cadaalad ku sifaysan oo dadka si wanaagsan oo diinta waafaqsan oo cadaalada oo fiican u dhaqa waxaaba tusaale ugu filan arrintaa ah waktigaa ay ka cabanayeen alxajaaj ibnu yuusuf uu joogay dee waxaa aada ugu dhawaay oo ka dambeeyey laakiin waktigii cumar ibnu cabdilcasiis amiirkii la odhan jiray ee cadaaladda badnaa uu dadka haystay wakti kooban buu ahaa laakiin wakti cajiib u ahaa oo cadaaladda iyo khayrka iyo ku dhaqanka diinta iyo wanaaggu faafay buu ahaa jawaabtu waxay tahay ahlulcilmiga qaar waxay idhaahdeen sida qaalibkaabaa rasuulku ka warramaya calayhi salaatu wasalaam oo sida qaalibkii waxay tahay in waktiba waktigu ka dambeeyo kasii daran yuu ka shar badan yahy alxasan albasriyu markii la weydiiye macnahan wuxuu uhi laabudda linnaasi min tanfiis dadka waxa weeye in mararka qaar dhibaatada laga yar faydaa dee waa mid lagaa maarmaan u ah waa tahay saxaabada qaarna waxaa laga wariyey sida cabdillahi bin mascuud oo kale wax tilmaamaya inuu yahay macnaha sida waktiyada waktiba waktiga ka dambeeya uu u shar badan yahay mar wal oo dee waktigu sii dheeraadaba culimadii baa dhimanaya culimadii ayaa waxa weeye tegaya oo dhimanaya cilmigii waxyiga ayaa yaraanaya mar kastoo cilmigii sharciga ahaa iyo culimada ay yaraadaanna shaki male in jahligii iyo sharkii iyo waxa weeye aqoon darradii lagu hadlaayey ay soo kordhayso taana shaki kuma jiro waktigii saxaabadu joogtay dhibaatooyin kalaba haddii ha jiraan dee saxaabaa joogtay ya way tegeen taabiciintii way tegeen sidaasay u socotay marka halkaasaa sharaxiisa ka murajacayn doonta asaabicu can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi baadiruu ka booba oo kala degdega bilacmaali camalada wanaagsan sabcan toddoba kala degdega macnihii toddobiintaana iman camalada wanaagsan la dhaqsada oo khayrka ku dadaalo weeye hal tantadiruuna miyaa sugaysaan ilaa faqran faqri mooyaane munsiyan idinilow siiye ilaahay daacadiis iyo dikrigiis iyo khayrka inaad la timaadaan idinlow siiye ha aw ghinan ama qaninimo mooyaane mudqiyan wax kibrisa oo qofka macnihi waxa weeye xadka inuu weydaarto oo uu daacada ilaahay ka mashquulo oo macsi iyo shar uu ku mashquulo qaninimo iyo hodannimo keenta mooye wax kale miyaa sugaysa aw maradan ama xanuun mooye wax kale miyay sugaysaan xanuunkaasoo mufsidan wax fasahaadiya oo dareemayaashiinnii iyo jidhkiinnii iyo wixiinnii dee fasahaadiya shaki male qofka marka xanuun ku dhaco dee inaanu maaragtay wixii uu caafimaadka ku qabaan karaayey inaanu ku qabanahayni dee waxa weye waa iska cadda aw haraman ama gabow mooyaane gebowgaasoo mufnidan qofka markaa asaasiqiya oo uu qofku la asaasiqo ee yuuqicu fi lfanad qofku inuu hadal isdhaafa bixiyo oo macnii caqligiisuba uu tago dee gaadhsiiya aw mawtan ama geeri mooyaane geeridaasoo mujhizan qofka u dhammeeya yani waxa weeye dee dilo oo adduunyada daraaddii uu uga tago aw idajaala ama dajaal mooye wax kale miyaa sugaysaan fasharu ghaa'ibin yuntadaru mid maqan oo la sugaayo ka u shar badan weeye dajaalkaas aw isaacata ama saacadda mooye wax kale miyaa sugaysaan fasaacatu saacaddu adhaa iyadaa musiibo badan oo wa amaru qadhaadh badan iyadaa musiibo badan oo qadhaadh badan qur-aanka waa inaga ku aragnay ina saacata adha wa amar wsaacatu adha wa amar rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu tirmidi baa wariyo waxaanu yihi waa xadiid xasana markaa xadiidka sidaa tirmidi u sheegay maahe xadiidku waa xadiid daciifu jiddan ah sanadkiisa nin muxris ibnu haaruun la odhan jiray oo matruuk ah ayaa ku jira waay qaala wuxuu uhi athaaminu laakiin macnaha ah inta fursadda la haysto in lala dhaqsado khayrku macnahaasi isagu waa mid dee adilada ku sugan aada ugu soo arooray weeyi waay oo waxyaabaha marka cawaa'iq baa la ydhaah hadday tahay xanuunka iyo hadday tahay gabowga iyo hadday tahay waxa weeye geerida iyo umuurta fitanka kala duwan umuurtaasi waa cawaa'iq waa waxyaabo qofku inuu dadaalo ka carqaladaynayo wey marka cawaa'iqda iyo waxyaabihii qofka carqaladaynayay intaana iman ee uu gacan bannaan yahay inuu dadaalo wey athaaminu canhu ay can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi yowma khaybara maalintii khaybar wuxuu ihi markii dagaalkii yuhuuddii khaybar degi jirtay dagaalka lagu waday xusuun aada adag baanay lahaayeen ya ateerooyin aada adag ayay lahaayeen oo markaa ku wareegsanaa markaa maalmo muddo ayaa dagaalka lagu wado kolkaasaa la mari waayey dabadeeta rasuulku wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam markii dambe la ucطiyana siiyay oo siiya haadihi raayata calankan rajula nin ninkaasoo yuxibu اllaha warasuulahu ilaah iyo rasuulkiisa jecel oo yaftaxu llahu ilaahay ku furi doono calaa yadayhi labadiisa gacmood khaybar uu ku furi doono xadiidka sahl ibnu sacad siduu caddaynaya rajula yuxibu llaha warasuulahu wa yuxibuhu llahu warasuuluh isna ilaah iyo rasuulkiisa waa nin jecel ilaah iyo rasuulkiisuna way jecel yihiin marka waa shaksi cajiib ah oo rabbigii abuuray uu jecel yahay oo fadliga iyo heerkaasi gaadhay weeye raayadana waxaa la idhaahdaa maa yatakhiduhu amiiru ljeishi lilcalaamati calaa makaanihi calanka uu qaato ninka dagaalgeliyaha ama ciidanka wataa ayaa la idhaahdaa si halkuu marayo halkuu joogo loo ogaado soo ma aragtid oo loo eegto oo dee taliska halka uu ka dhisan yahay iyo halkuu joogo iyo kolba dee xaalkiisa iyo inuu nool iyo inuu dhintay iyo maamulkiisa iyo habkiisa si loo ogaado ayaa raayo la idhahdaa waay nin caynkaasaan u dhiibi doonaa buu yidhi marka rasuulku arrin maqan buu ka warramay furashiya fatxina wuu ku bushaareeyey arrinkiina sidii buu u dhacay marka fa fiihi calamun min aclaami nubuwa qaala cumaru radia allahu canhu cumar wuxuu yihi ma axbabtu maan jeclaysan alimaarata madaxnimada ilaa yowmaydin maalintaa mooyaane weli wakti kale ma jeclaysan buu yihi oo dee madaxnimadu ya ay iska caana macaanaatee laakiin waxay wadataa culays bay wadataa soo ma aragtid waxay wadataa culays aada iyo aada u daran bay wadataa oo qofku adoo iska shaksi ahoon cidna haysan ya cidna aanu talin oo halkaagaa iska joogaaba haddaad maaragtay isyara dib isugu noqotood istira isxisaab ayaanad kaba geyoonahayn hawshaada iyo ma garanaysaa waxyaabahaaga iyo arrinta waxaad umalanaysaa marka ummado dhan aada mas-uul ka noqotana laguhaa kuwaana waa laga xisaabinaya hadda taadii oo keliya maaha macni waa arrin adag saxaabaduna may jeclayn wuxuu ihi laakin fatasaawartu lahaa fatasaawartu lahaa waan isu dheereeyey oo waan jeedaaliyey yani saasaan markaa waxa weeye usoo hanqaltaagay si rasuulku ii arko rajaan udcaa laha anoo rajaynayaa rajaynaan rajaynaya darteed in laygu yeedho la idhaha waa cumar ninkaas markaasun baan jeclaaday buuli markan cumar wuxuu u jeclaanayaana maaha hogaamin iyo magace wuxuu doonayaa fadligan la sheegee weyn ee ilaah iyo rasuulkiisuba ninkan inay jecel yihiin bal in hadda fadligaa uu ku sifoobo soo ma aragtid waa shaa waa shahaada ilan maa bacdaha shahaada soo ma aragtid waay fadacaa rasuul llahi rasuulka ilaahay wuxuu yeedhay sala allahu alayhi wasalam caliya bna abi aalibin cali bna abi aalib buu yeedhay radia allahu canhu xadiidka kale sahl ibnu sacadna sahl ibnu xadiidka kale bukhaariga iyo muslimka ku yaala kitaabu tawxiidkana aynu ku aragnayna faahfaahin baa markaa ku sugan waayo markii rasuulku sidaa yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabadu aada bay u faalleeyeen talo waa ayo ya talo waa kee talo waa kee calina markaa meeshaba muu joogina uu xanuunsanaya o bakooraysna bakoora haysayba ya nin walibana wuxuu rajaynayay talo waa adiga may aday noqon doonta may aday noqon cumar oo keliya maaheen nin waliba wuxuu rajaynaya in isaga loo dhiibo markaasuu rasuulku uhi alayhi الsalaatu wasalaam cali bn abi aalib me saa la yidhi indhaha xanuunaya kolkaasaa dabadeetana uhi u yeedha waa loo yeedhay faacطaahu wuxuu u dhiibay iyaaha faacطaahu uu siiyey iyaaha calankii buu siiyey o u dhiibay wa qaala waxaanu ku uhi imshi soco soco walaa taltafit hana baa la daymoonin hareeraha egeegi soco marka halkaasaa laga qaadanayaa qofku shay daaca a markuu u kicitimo inuu casiimo la yimaado uu hore ugu socdo oo baydhbaydhka iyo weecweecashada uu iska ilaaliyo soo ma aragtid oo uu u dhaqsado oo uu la yimaado xataa yaftaxa allaahu calayka ilaa ilaahay kaaga furayaha markaa weecweecan soco fa saara caliyun cali wuxuu socday shay-an waxoogay buu socday uma dabadeetana waqafa wuu istaagay markuu waxoogay socday oo walam yaltafit ma daymoonin fasarakha wuxuu ku qayliyey yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay oo calaa maadaa uqaatilu nnaasa dadka maxaan kula dagaalamaa dadka maxaan kula dagaalamaa markaa cali markii uu dhaqaaqay xoogay uu yaro durkay ayuu u baahday inuu rasuulka wax weydiiyo calayhi الsalaatu wasalaam waxaan u xasuusnaa imshi walaa taltafit soo maha dabadeetana dib umuu soo jeedsan wuu istaagay uun isagoo xaggiisii hore isaga sii jeeda kolkaasuu intuu kor u dhawaaqay yidhi rasuulka ilaahay ow dadka maxaa markaa waxa weeye kula dagaalama markaa siday u fulinayeen hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa kaaga muuqata halka soo ma aragtid dardaarankii rasuulku sidiisa u fulinayay hadda isagoo xataa u baahdo inuu wax weydiiyo ya muu soo jeedsan dadka maxaan kula dagaalamaa qaala wuxuu rasuulku uhi qaatilhum la dagaalan xataa yashhaduu ilaa ay ka qirayaan an laa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq inaanu ahayn ilaahay mooyaane iyo wa ana muxameda rasuulu llaahi muxamed inuu rasuulki ilaah yahay shahaadateynka ilaa ay ka qirayaan waidaa facaluu daalika sidaa hadday sameeyaan faqad manacuu minka way kuu diideen dimaahum dhiigoodi iyo wa amwaalahum xoolahoodii ilaa bixaqiha kelmaddaa xaqeeda mooyaane wixii kelmaddaasi marka qofku islaamo dee laga doonayo kale xuquuqa mooyaane wa xisaabuhum cala allaahi xisaabtooduna ilaahay korkiisay ahaato ilaahay baa xisaabin doona mar hadday tawxiidkii qiraan oo ashahaataan yani lala dagaalami maayo waad ka joojinaysaa dagaalka rawaahu muslim ogaa xadiidkani waa xadiid cadiim oo fawaa'id badan waxaa laga qaadanayaa in khayrka loo dhaqsado oo loo degdego iyo qofku hadduu ashahaato yacni in dee qof xukumkii islaamnimo yeeshay uu noqonayo dagaalkana laga daynayo oo uu noqonayo macsuumu dami walmaali dhiiggiisa iyo maalkiisu macsuum bay noqonaya ya waa haddii aanu la iman shahaadateynka wax burinaya haddii aanu la iman wey hadduu intuu ashahaato haddana xaggan ka miisoo dee wax ridaa uu la yimaado ama shirki ama waxaan maaragtay diinta lagaga baxaayo dee uu ashahaatay mar buu ashahaatay ama dee shahaadateynkiisa hore ma anfacayso bay ka buraysa qaala wuxuu ihi fatasaawartu ay huwa huwa bisiini lmuhmala siinka bilaa dhibicda waa marka la akriyo ay wahabtu waan soo booday weeye mutaalican anigoo jeedaalinaya oo isu dheeraynaya markaasi rasuulku arku igu dhiibo hogaaminta baabun fi lmujaahadati kana waa baab baabkaasoo ku saabsan almujaahada yani qofku inuu naftiisa la jihaado oo uu kula jihaado ilaahay daacadiisa iyo khayrka inuu kula jihaado mujaahadadu kolka waa darajo sare oo darajooyinka dadka wanaagsani ay gaadhaan ka mid ah macnaheeduna wuxuu noqonayaa qofku inuu naftiisa ku xabiso ilaahay daacadiisa oo uu toosiyo oo uu ka ilaaliyo wahsiga iyo gaboodfalka uu ka ilaaliyo baydhbaydhkana uu ka ilaaliyo ilaa waxa weeye daacada iyo khayrka iyo dadaalku naftiya caado uu u noqdo soo ma aragtid oo ay toosula qabsato dabeetana sidaa ku ilaaliyo xaggaa iyo xaggaa toonaha eegin soco waxaa markaa jira nafteennu kolba waa wixii aada barto min waliba waa inu taa ogaado naftaadu kolba waa wixii aada barto hadaad iska raaxa raaxada iyo waxa weeyaan markaa iska wahsiga iyo iska jiif jiifka iyo waxyaabaha bartana dee taasunbay kugula dhaqmaysaa mar walbana kaa doonaysa inaad meelahaa iskaga leydhsato soo ma qalbays haddaad dadaalka iyo jiddiga bartana way la qabsanaysaa ogow dadaalka iyo jiddiga haddii aada bartood uga caado dhigto way la qabsanaysaa marka baaraka allahu fiikum nin waliba naf buu leeyahay naftaasina wuxuu doonayaa inay u badbaaddo ilaahayna badbaadiyo maalinka aakhira si markaa aynu u badbaadno maalinka aakhira qof waliba naftiisa inuu khayrka iyo daacada kula jihaado weeye ya kana ilaaliyo gaabinta iyo gaboodfalka waa inuu aada iyo aada uga ilaaliyo qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi waladiina kuwa jaahaduu u jihaaday ee u dadaalay fiinaa annaga daacaadka yaga kuwa ku dadaalay adeecista ayna adeecayaan dacwaddii jihaadkii daaca oo dhan baa soo gelaysa lanahdiyannahum waay lanahdiyannahum waxaanu ku hanuunin doonaa subulanaa waddooyinka yaga toosan ayaanu ku hanuunin oo waddada saxan baanu tusi oo waxa weeye waanu toosin wa ina allaha ilaahayna la maca almuxsiniina dadka samafala ayuu la jiraa maciya khaasa si khaasa uula jiraa wuu ilaalinayaa wuu tooga quminaya maciyadii caamka ahayd maaha waa tii khaaska ahayd weeye markaa dadka dadaala ilaahay dartii u dadaala jidka ilaahay ku dadaala wanaagyadana way helayaan wey wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wacbud rabbaka rabbigaaga caabud xataa ya'tiyaka ilaa ay kaaga imanaysa alyaqiinu geeridu ilaa geeridu ay kaaga imanaysa caabud rabbi ka aayadda ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey ilaa goormaa qofka laga doonayaa dadaalka iyo cibaadada ilaa mata ila almowt ilaa uu ka dhimanayo yaqiintuna waxay mufasiriintu ku ijmaaceen in macnaheedu yahay almowt geerida sida aayaddii kaleba ilaahay ku sheegay xataa ataana alyaqiin ilaa geeridu ay nooga timi xadiidkii rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ku soo aroortay saxaabigii la odhan jiray cuhmaan ibnu madcuun markuu dhintay waa kii rasuulku lahaa amaa inahu faqad jaءahu lyaqiinu min rabbi ninkan yaqiintii baa xagga rabbiga uga timi macnay geeridii wey yah geeridana waxaa yaqiin loo yihi lanna waa wax la hubade soo maaha oo aaninaba shaki ku jirin qof waliba wuu hubaa inuu dhimanayo onu weligii noolaanahay waay markaa ilaa qofku ka geeriyoonaayo ayuu dadaalaya qolyo markaa malaaxida malaaxidatu suufiya kuwa suufiyada ah ee talax tegay ee aada sharciga uga leexday ayaa waxay ku fasiraan yaqiintu waxay idhaahdeen geeri maaha eh waa derajo la gaadho qofku markuu derajadaa gaadho a macni waxa weeye cibaadaadka way ka dhacayaan oo takliifkii uu dhaafaya waxyaabahan dadka ka xaaraan tahay isaga xaaraan kama aha waxaan dadka kala saarana waajibka ku ahi isaga ma saara ya isagu waa iska jeedaa darajuu gaadhay bay leeyihin waxaasi markaa waa kufri iyo dalaal wey waxaana dumin ugu filan madhabka baatilka ah in la idhaahdo oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi markaa darajada miyaanay gaadhin ya ilaa ay dhimanayeen way cibaadaysanayeen oo way dadaalayeen ee darajadaa miyaanay gaadhin wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wadkur isma rabbika watabatal ilayhi tabtiila kuwa weliba madhabkaa aaminsana hamoodi wax laga sheekeeyo un oo ilaa imika way joogaan ma garata waxaa laga yaabaa qaar badan inay xataa soomaali yihiin mid meel tuulayaal halkana beri dhexdii ahayd xoolo ka urursanayay ayaa lay sheegayoo odhan jiray darajadan aan gaadhay qoladan markaa timaweyntiyabu u yimi oo kolkaasa iyagi ka subxaanalaysteen oo yaabeen ma garata oo ay madaxa hoos u dhigeen oo yidhahdeen kani muxuu ahaa ilaahu nooga saha dabeetana dadkiibuu xoola ku qorqoray masaajidkana ma tago ma tukado ma garata dadkan maxaad samaysaa buuri dee masaajidka in aadoon tukanahayn tegi kari maysidi ilan darajaad gaadhee maxaad yeeshaa sidaad xoolaha uga soo ururisaa talow inan buu dabeetana dirayoo wuxuu ku uhi orado dadkaa halkaa ku tukanaya masaajidkaa u tagoo een waxaad tidhaa xoolihii a isku qorqorteen la kaalaya annagu taanu ku tukan jirray baanu dib uga toobadkeennahay ya ma garata way joogaan dadka noocaas markaa shaydaan ya shaydaan ayaa gaalnimada u qurxiyey waa dad lumay wey wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wadkur isma rabbika wadkur xus isma rabbika magaca rabbigaa xus watabatal ilayhi ugo xaggiisa tabtiilan ugu isna ugo ugo sheekuu fasiro wuxuu ihi ay inqaic ilayh ugo ilaahay jala wacala iyo cibaadadiisa ugoodana loogama jeedo markaa meel isku xidh ama qol isku xidh ama markaa meel cidlaa isku xidh halkaasun fadhi maaha macnuhu eh ilaa nusuustu way isfasiraysa sidii loo baahnaana qur-aankan iyo waxa ugu camal falay iyo xadiidkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ardaydiisii soo maqlabaysa markaa fahamkooda iyo dhaqankooda ayaa lagu miisa nusuusta lagu fahmaya ugo-dan maaha inuu qof ka fahmo meel isku xidh oo ha dhaqdhaqaaqin oo dadkii ka go oo waxa weya shaqo tegin oo bartaa may soo suufiyada qaarkood u fahmaan waxa weeye adoo iska shaqaysanayo dumarka guursanayo carruurtaada tarbiyaysanayo dadka wuxu dhigayo khayrka sheegayo xumaanta reebaya haddaad doonto wixii xalaala iska shaqaysanaya ayaad haddana lagu leeyahay dadaalo ilaahay muraaqabeeyo cibaadadiisa gacanta ku hayo rabbigaa marnaba ha iloobina toosnow soo ma aragtid saas macnuhu wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi faman yacmal qofka sameeyo mihqaala daratin buuhi caso wax leegoo khayran khayri yarahu wuu arki doonaa waman yacmal mihqaala daratin sharan yarahu waa ka dambaysa khayr qofka sameeya haba yaraadee wuu arki doonaa markaa qofku khayrkii inuu ku dadaalo aanu yaraysan ayaa halkaa laga qaadanaya daradana sikaaru namli baa lagu fasiraa quraanjada toodteeda yaryar waxaa kaloo darada lagu fasiray marka daaqad oo kale yani meel daaqad oo kale cadceeddu ay dhinaceeda xigto sufurta had iyo jeer isduubta ee ka muuqata ee markaad istiraaq qabana aan qabsoomahayn bidhaan ahaana waxa weeye kuu muuqanaysa sabaydaan arag yani taana waa lagu fasiray marka waa wax yan un weeye wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wamaa tuqadimuu waxaa hormar u hormarisaan lianfusikum nafihiina oo min khayrin khayr ahaaday aya khayrin kaan tajiduuhu waa heli doontaan cinda allahi ilaahay agtiisa ayaa ka heli doontaan huwa khayran isagoo sii khayr badanoo waa acdama ajran ajar weyn ayaa ilaahay agtiisa ka heli doontaan oo dee khayrka aad samaysaan ilaahay jala wacalaa waa idiin labanlaabaya waa idiin badinaya uu idiin kobcinaya soo ma aragtid oo idin badanaya markaa khayrkaa samayseen ilaahay agtiisa ugu tegi doontaan isagoo laydiin labanlaabo oo laydiin badiyey oo laydiin beekhaamiye weeye markaa khayrkii ku dadaal qadim linafsika qabla mowtika saalixan wacmal falaysa ila alkhuluudi sabiilu wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wamaa tunfiquu waxaa baxsataan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha bihi caliim ilaahay waa og yahay hadduu og yahayna waa idinka abaalmarin doonaa wey markaa u degdeg والآيaaت في الbاb kaثيiرة معlومة وأmا الأxاadيiث فالأول عن أbي هريرaةa رaضي الله عنه أbي هريرة waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala رasuuل اللh rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalama in allaha ilaahay tacaala isagaa sarreeye qaala wuxuu yihi man caadaa lii waliya man caadaa qofka la colaytama waliyan weli qofka la colaytama weligaasoo lii aniga ii sugan oo marka aniga ii weli ah qof aniga weli ii ah oo aan jecelahay oo ii dhow qofka la colaytama faqad aadantuhu kaa waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal baan ogeysiiyey wamaa taqaraba ilaya iiguma soo dhowaado aniga xaggayga cabdi addoonkaygu bishayin shay axaba ilaya aan ka jecelahay mima iftaradtu calayhi waxaan ku faral yeelay faraa'ida iyo waajibaadka wax aan ka jecelahay addoonkaygu iiguma soo dhowaado waxa aan ugu jecelahay addoonkaygu iigu soo dhowaada waa faraa'ida iyo waajibaadka wamaa yazaalu kama zuulo cabdi addoonkaygu yataqarabu ilaya inuu iigu soo dhowaado binawaafili sunnayaasha xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaanayo faidaa axbabtuhu marka aan jeclaado kuntu waxaa noqonayaa samcahu maqalkiisa aladii kaasoo yasmacu bihi uu wax ku maqlaayo iyo wa basarahu araggiisa aladii kaasoo yubsiru bihi uu wax ku arkaayo iyo wa yadahu gacantiisa alatii taasoo yabtishu biha uu wax ku qabsanayo iyo wa rijlahu lugtiisa alatii taasoo yamshi bihaa uu ku soconaayo wain sa'alanii hadduu wax weydiista acطaytuhu waan siini walain istacaadanii hadduu i magan galana la uciidanahu waan magan gelini rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa weri qaala wuxuu uhi aadantuhu ay aclamtuhu waxaan ogeysiinay iyo oysiiyey biannii muxaarimu lahu inaan dagaal kula jiro la dagaalamaya ka istacaadanii ruwiya binuuni wa bilbaai istacaadanii iyo istacaada bi yacnii ficilku inuu sidiisa u tallaabiyo inuu xarfuljar ku tallaabo labadaba la wariye hada alxadiid ya ikhwaan xadiidulwaliyi buu caan ku yahay saxiixa bukhaarigaanu ku soo arooray jaamicu saxiixa waana xadiid aada u macno ballaadhan oo axaadiidta islaamku ku wareegaayo ayuu ku jiraa waxaa xadiidka laga qaadanayaa dad markaa awliye allahi inay jiraan oo ilaahay awliye u ah inay jiraan qur-aankana waa inaga ku aragna alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun haddaba cidda ilaahay weli u noqonaysa ee awliyada u ahi waa ayo waa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ilaahay baa inoo fasira o inoo balballaadiy waa dadka iimaanka iyo alla kacabsiga ee ku sifaysan ee ku tilmaaman weeye marka labadaa sifo aliimaanu waltaqwa ayaa lagu noqonayaa qofku ilaahay weli uu ugu noqon karaa ya mid ilaahay jecel yahay oo ilaahay u dhow labadaa sifuu ku noqon kara dadkuna siday labadaa sifo ugu kala horeeyaan ee ay ugu kala sarreeyaan ilan laguma sinna iimaanka iyo alla kacabsiga laguma sinne waa lagu kala horeeyaa soo ma ayay dadku u kala awliyeysan yihiin awliyada nusuusta kusoo aroortayna guud ahaan waa laba oo awliyaa raxmaan iyo awliyaa shayaan bay kala yihiin soo ma aragti haddii awliyaa raxmaan kuwani weeye awliyaa shayطaanna way jiraan dadkana in badan waxaa iskaga qaldamay labada awliyaa iskaga qaldamay shaqana iskuma laha isku sifooyinna maaha isumana eega oo awliyaa raxmaan waa dadka ilaahay ateecsan waxyigiisa rumaynaya ilaahay ka baqanaya toosan amarkiisa qaata waa kuwa wey waay waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa qof weligahoo ilaahay jecel yahay oo wanaagsan oo ilaahay u dhow ee colaadinta la colaadiyaa khatartay leedahay oo ilaahay baa waxa weeye kugula dagaalamaya arrintaa dagaalka ilaahayna waxa weeye dhinacyo badan buu qofka kaga iman karaa qof ilaahay jala wacalaa dagaalkiisa macnii u babac dhigi karaya ama iska xejin karayaana ma jiro marka waxaa laynagu dhiirigelinayaa in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo qof wanaagsan oo fiican un inaad isaga cadhootood iska colaadiso waay waxaa kaloo laga qaadanayaa faraa'ida iyo waajibaadka in la gutaa wanaaguu leeyahay iyo in laga horreysiinaayo nawaafisha in laga horreysiinaayo intaa dabadeed qofku markuu faraa'idii guto waa inaanu faraa'idda un ku joojino sunnayaashana waa inuu ku dadaalo hadday tahay soomkii sunnaha ahaa sadaqadii sunnaha ahayd salaadii sunnaha ahayd xajkii iyo cumradii sunnaha ahaa macnii nawaafishii iyo sunayaashii waa inu aada iyo aada ugu dadaalo wey waayo qofku hadduu faralkana ilaaliyo sunnahana ku dadaalo ilaahay baa jeclaanaya maxabada ilaahay hadduu addoonku helana adduun iyo aakhiraba runtii waa mid guulaystay weeye yah waa mid guulaystay yacni waa martabo aada iyo aada u sarraysa wey qofka markaa ilaahay jeclaadaa muxuu helayaa xadiidka qeybtiisa dambe ayaa inoo caddaynaya faidaa axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bihi ilaa akhirih macnuhu waxa weeyaan bay markaa ahlulcilmigu yidhaahdeen addoonkan xubnihiisaasaan u toosinaya oon u ilaalinayaa hadday noqoto maqalkiisa wax wanaagsan unbuu maqlayaa waan u ilaalinaya u xifdeeya araggiisii waxa wanaagsan buu ku arkaya waa u xifdeeya waa u ilaalinaya kadalika gacantiisii iyo cagtiisii iyo xubnihiisii kalena saasaan ugu ilaalinaya soo ma aragtid oo qof waxa weeye ilaahay ilaalinayo xifdiayo dhowraayo ayuu noqonaya waata kale eh wuxuu noqonayaa mustajaabu dacwa qof ilaahay jala wacalaa haddii uu wax weydiistuu baryo ilaahay ka aqbalayo wixii uu weydiistayna uu siinayo isla markaa haddii uu magan galana ilaahay jala wacalaa uu ilaalinayo uu magan gelinayo oo sharkaa uu ka baqanayey ee uu ilaahay ka magan galay ilaahay ka dhowray markaa xadiidkani s waa xadiid macno dheer xadiisulweliyi baa la idhaahdaa bal hadda fatxulbaariga oo sharaxa bukhaariga ah iyo jaamicu lculuum walxikamka iyo kutubta kale ahlulcilmigu ay ku sharaxeen ayaa ardaydu sharaxiisa ay kasii raaraaci doonaan athaaniya xadiidka labaad ee baabkan mujaahadada ku saabsani can anasin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama waxa anas rasuulka ka wariyey fii ma yarwiihi can rabbihi xadiidka rasuulkuna rabbigii uu kasii warinayo caza wajal waa xadiidulqudsi buu markaa yihi qaala inuu yidhi ilaahay idaa taqaraba alcabdu addoonku kolka uu soo dhowaado ilaya xaggayga shibran taako taqarabtu ilayhi diraacan anna dhudhun baan xaggiisa usoo dhowaanay wa idaa taqaraba ilaya diraacan dhudhun hadduu ii soo dhowaadana taqarabtu minhu baacan baac baan waxa weeye usoo dhowaanay dee baacuna waa in labada gacmood la fidiyo kor loo taaga labada gacmood qadarka labada gacmood la fidiyo iyo inta udhaxaysabaa la dhahda sare loo taago wa idaa ataaniya addoonku hadduu ii yimaado yamshi isagoo soconaay ataytuhu waan u imanayaa harwalatan orod baan markaa ugu imanaya waa nooc orodka ka mid ah rawaahu lbukhaariy imaamu lbukhaari baa wariyey marka mar kastoo addoonku uu dadaalo ilaahay u dhowaado daacaadka iyo khayrka la yimaado ilaahayna ilaan waa akramu lakramiine ajar iyo khayr weyn buu ka siinayaa weeye hawaabka iyo abaalmarintana waa u labanlaabayaa sifaadkaa xadiidka laga qaadanayaana waa sifaad sugan cinda ahli sunna hadday tahay sifatu lityaan ataytuhu iyo hadday tahay sifatu lharwala iyo hadday tahay qurbigaasi ya taqarabtu ilayhi diraacan taqarabtu minhu baacan sidaa rasuulku u sugay calayhi الsalaatu wasalaam ayaynu u sugayna min gayri taxriifi walaa tacطiili wamin gayri takyiifi walaa tamhiil ahaaliu xadiiska saddexaad can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam nicmataani laba nicmo ayay ahaadeen labadaa nicmo oo maqbuunun lagu dagay fiihimaa dhexdooda kaiirun in badan oo min annaasi dadka ka mid a asixatu caafimaadka iyo walfaraaqu gacan banaanidu rawaahu lbukhaariy laba nicmay ahaadeen markaa nicmataani waxaynu ka dhignay khabarkii oo muqadamah asixatu iyo walfaraaqu oo lagu cadfayna waa mubtadihii oo muahara maqbuunu fiihimaa kaiiru min annaas maqbuunun taas iyo waxa weeyaan wixii markaa lagu sii lasii raaciyeyna nicmataani bay sifo u yihiin saasaynu u laqbeen nicmataani laba nicmo weeye labadaa nicmo oo maqbuunun lagu dagay oo ay ku khasaareen fiihimaa dhexdooda kaiirun min annaasi in badan oo dadka ka midi asixatu caafimaadka iyo walfaraaqu faraaqadu xadiidkan waxa aynu ka faa'iidaysanaynaa ikhwaani inuu qofku dadaalo fursaddana uu ka faa'iidaysto markaynu fursadda nidhi caafimaadkii waa fursad weeyi rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam nicmu ku sheegay nicmo nicmo ilaahay bixiyo weey nicmadaana si dhaba waxa u garanayo qofka waaye ee aan haynin waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya alfaraaq oo gacan banaanidii ah yani qofku inuu waxa weeye wakti uu khayrkii iyo wanaaggii kula yimaado ama uu wax ku kororhsado inuu hayo shakina waxaanu ku jirin hadduu qofku caafimaad haysto xanuun unbaa ka dambayn doono xanuun baa sugaaya faraaqa iyo gacan banaanaan hadduu ku sugan yahayna mashquul iyo faraaqa la-aan baa waxa weeye kusoo socota sidaa awgeed waa in aada iyo aada looga faa'iidaysto qof kastoo hayaa labadaa nicmo iyo nicmooyinka kaleba waa inuu ka faa'iidaysto gaar ahaan dadka dhallinyarta ah waxa weeye qofkii uu iska caafimaad qabaa waa qof yar mashquullo badan iyo waxyaabo badani ma hayaan firaaqo badan buu iska haystaa firaaqooyinkaa waa inuu ku buuxiyo uu kaga faa'iidaysto daacada iyo kororhsiga cilmiga iyo qofku inuu naftiisa dhiso uu hagaajiyo waa inuu kaga faa'iidaysto laba nicmo ha ahaadaane laakiin dadka in badan oo ka midaa ku dagan labadaa nicmo qabniga waxaa la idhaahdaa ee ahlulcilmigu idhaahdeen qofku shaygii uu iibinayey isagu inuu siiyo lacagtii uu taagnaa wax ka yar oo dee lala gaadho ama shay uu iibsanayo in laga siiyo lacagtii uu taagnaa mid ka badan soo ma aragtid in laga siiyo ayaa qabni la ydhaha marka labada nicmo dad badan baa ku dagan oo aan waxa weeyaan markaa ka faa'iidaysanahayn oo ku dhacan weeye ku dhacan الرaaبع عن عائشhaة رaضي الله عنها waxaa عائشha laga wariyay أن نبya نبgu slى الlه عليه وaسلم kaana inuu ahaa يquumu mid istaaga min الleyli habeenkii salaaة leyl buu ukici jiray xatىa تتفطرa ilaa ay markaa ka dildilaacday qadamaahu labadiisa gomadood ilaa ay ka dildilaaceen waqultu lahu waxaan ku uhi lima tasnacu maxaad u samaynaysaa haadaa arrinkan yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow waqad gafara allaahu laka iyadoo ilaahay kuu dhaafay maa taqadama wixii horreeyey min dembika dembigaaga ahaa iyo wamaa ta'ahara wixii dembeeyey qaala wuxuu ihi afalaa uxubi miyaanan jeclayn an akuuna inaan noqdo cabdan addoon shakuuran ilaahay umahadnaqa muttafaqun caleyh qaala haadaa lafdu lbukhaariyi weeye wanaxwuhu fi صaxiixayni min riwaayati lmugiira ibni shucba lafdigan mid u eeg oo ku dhow baa jiray oo isna xadiidka almugiira ibnu shucba uu rasuulka ka soo wariyey ahaaday xadiidkan waxaa laga qaadanayaa mujaahadada iyo dadaalka rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam cibaadada uu ku dadaalayo marka qiyaamkuu dheerayn jiray sidaa aynu axaadiidta ku arki doono qiyaam aada u dheer ayuu markaa taagnaa jiray taasi kolkaa waxay sababtay in cagihiisu ay barareen cagaha hoose ay barareen dee qofku markuu in badan badan taagnaadu fadhiisanba waayo cagihii way bararayaan soo maaha isbeddel bay samaynayaan shaki male markii dambena waabay dildilaaceenba ma fahamti caaisha waxay ku tiri rasuulka ilaahu maxaad sidan markaa u samaynaysaa eed sidan ugu dadaalaysaa iyadoo ilaahay uu dembigaaga horiyo kaagii dambeba kuu dhaafay uu markaa u fasiray rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura waa maqaamu shukri weeye mar haddii ilaahay nicmadaa i siiyu darajadaa i gaadhsiiye inaan ilaahay u mahadnaqo oo aan cibaadadiisa ku daalo ayaan doonayaa wey marka shukriga sida ilaahay loogu mahadnaqana afkoo keliya maaha eh camalka in lala yimaado khayr la sameeyaa mahadnaqay ka mid tahay ee garo sida xadiidkani ba ina tusaay marka walanaa fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulkeenna aynu ku dayanno khayrka iyo daacada walaalayaal aynu ku dadaalo alkhaamisu xadiidka shanaad can caaishata radia allahu canha annahaa caaisha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama idaa dakhala alcashru tobanka dambe ee rabadaan marka uu soo galo axyaa mid nooleeyuu ahaa leyla habeenka habeenka wuu nooleyn jiray oo cibaado iyo khayr buu ku nooleyn jiray wa ayqada ahlahu xaasaskiisa iyo ehelkiisana wuu toosin jiray si ay cibaadadiiyo khayrka uga qeyb qaataan wajadda wuu dadaali jiray wa shadda almi'zara guntigana wuu giijisan jiray guntiguu dhiisha iskaga dhigi jiray wa shadda almi'zara guntiga ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam giijisan jiray in badan baa xadiidkan markaa aynu maqalay gaar ahaan rabadaanta muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wuxuu uhi walmuraadu casharada ama tobanka alcashru waxaa looga jeeda alcashru alawaakhiru min shahri ramadaan waa tobanka dambe bisha ramadaan ka mid a walmi'zaruna alizaaru hoos guntiga weey wahwa yani sida guntiga u adkayn jiray kinaayatun can ictizaali الnisaa waa sarbeeb looga jeedo dumarkuu ka fogaan jiray wa shadda almi'zara macnii dumarka ayuu ka fogaan jiray wey waqiila waxaa kaloo la yidhi almuraadu ujeeddadu waxa weeye tashmiiruhu xanjeerashadiisa lilcibaadati cibaadada uu u xansheeranayo uu u dadaalayo yuqaalu waxaa la idhaha shadatu lihada alamri arrinkan waxaan u giijiyey mi'zari guntigayga oo waan u xansheertay ay tashamartu waxa weeye dharka ayaan u adkaysto wa tafaragtu lahu waan u gacan banaanaaday wey marka washadda almi'zara laba tafsiiroo la saaray buu halkan inoogu sheegay oo tafsiirka koowaad yahay waxaa loo jeedaa jadda wajadda macnaha hore ay sheegaysayoo cibaadadu aada iyo aada ugu dadaali jiray macnaha labaadna uu yahay waxaa looga jeedaa maya dumarka ayuu ka fogaan jiray oo tobankaa dambe markay yimaadaan dumarka shaqo kuma darsan jirine munaajaadka rabbigii iyo cibaadada iyo khayrkuu ku dadaali jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnahaasi a dumarkuu ka fogaan jiray ayaan u rajaxaa alimaamu alqurdubiyu raximah llahu markuu xadiidka fasirayo oo wuxuu ihi macnahaa kale dee lafdiga hore ayaa faa'iideeyo o lagu sheegay wajadda marka in la yidhaah washadda almiisara macnihii hore u adkaynaya iyo in la yidhaah maye faa'iide cusub buu sheegayaa waxa fiican in la yidhaah faa'iide cusub buu sheegaya sidaa awgeed washadda almiisara dumarkuu ka fogaan jiray weeye macnaha noocanna carabtu way isticmaali jirtay marka ay sheegayaan dumarka in laga fogaado oo macnihii aan waxa weeye galmadooda la yskaga durko ashcaartooda aanay ku jirta asaadisu xadiidka lixaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam almu'minu qofka mu'minka ah ee alqawiyu xoogga badan ayaa khayrun ka wanaagsanoo wa axabu ila allah ilaahay xaggiisa looga jacayl badan yahay min almu'min adaciif mu'minka daciifka ah wa fii kullin khayrin mid wa fii kullin khayru mid walbana khayr baa ku sugan ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka waxa ku anfacaya wastacin billaahi ilaahayna kaalmayso walaa tacjiz ha caajisin wa in asaabaka hadduu ku asiibo shay-un shay falaa taqul ha odhan low annii facaltu haddaan samayn lahaa macnii sidaa kaana kadaa wa kadaa saa iyo saasay u dhicilay walaakiin ha yeeshee qul waxaad tidhaahdaa qadarullah ilaahay qadarkiisii weeye ee haadaa qadarullah wamaa shaaa wuxuu doonana ilaahay facala wuu sameeya fa ina low maxaa yeelay low iyo haddii taftaxu waxay furtaa camala shaydaani camalka iyo shaqada shaydaankay furtaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku weri xoogay sharaxiisu xadiidkan uu dheer yahay waktigii bay gaadhay habeen dambe aynu wax ka yar taaban doonaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online